رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وسورة محمد آية صدام منافقين تكورمين آيات أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم كوا قلب قود عذر كوتيفا ما وحي مودين إن أنو إلهي سو سارين دغني قود الأضغان ووحى كل برسان لافت شك نفاق يحمامبا ولو نشاء هتان دون لأريناكهم وأنو كتصل لهاي fala caraftahum waad garan lahayd bisiimaahum calaamadahoodaad ku garan haddaan doonayabaa ilahay ul waabaan ku tusin karaa hebeelladooda iyo kuwa ayiin baan kuu sheegi markaasaad astaamay leeyihiin lagu garta munaafiqa ah ayaad ku garan lahayd asiima qaar muuqda iyo qaar macnawiyaadaba wala tacrifannahum imakaba waxaad ku garan doontaa fii laxni alqowl hadalka dalabta leh wallaahu yaclamu acmaalakum ilaahayna cadaladiina waa ogaanaya waxba kama qarsoomayaan waa carab dalab laya calool weecsanoo caloosha weecsane waxa weeye taa ilaahay wuli anlan yukhrija allaahu adqaanahum waa naxliga iyo xaqdiga ku hilan carabka dalabta lihina waxa weeye walatacrifanahum fii laxni alqowl waa hadalka sida ah waxay idhahdaan soomaalida hebel uu iscarab tiraya ogaan buu isu yeelyeelaya sagagarab buu iska dhigaya isagoo hagaagsan waxaa kala yidhaahdaan isha dabana aadamaha arkaya uurka dabana ilaahay uurka dabe waa kan diqniga iyo naxliga uu ku helan yihi isha dabana waa kan astaanta leh falaa tacrifanahum bisiimaahum marka laxni alqowli iyo asiima waa qofku had iyo jeer markaanu ilaahay ka baqanaynin uu dad ka baqanayo dadkunbuu iska eegaa dee waxaa suuragala isagoo qaar iska eegaya qaar kale inay arkayaan aragtida ilaahay ka sakow munaafiqii waxaasoo hanjabaada ku dhacay walanabluwannakum waanu idin imtixaani doonaa buu ilahay yidhi xataa naclama jeeroonu ogaano ummadda u muujino almujaahidiina minkum kuwa idinka mida jihaadaya jihaadku ka dhabya waa la wada jihaadayaaye kuwa uu ka dhabtayahay iyo wasaabiriina kuwa xejisanaya ragga adaygaya ee aan warwarayneen walaacayne dhabar adaygaya wanabluwa akhbaarakum wararkiinaanu soo saaraynaa xataa nabluwa akhbaarakum mujaahidkiibaa soo baxaya saabirkiibaa soo baxaya akhbaartii iyo wararkii dadka ayaan qarsoomaynine dabadda ilahay uu soo dhigaya fudayl ibnu cayaad ninka la odhan jiray caabidka ahaa baayadan marka uu akhriyo kaana yabkii waa ilmayn jiray isagoo le allaw hana fadeexadaynin kol haddaad akhbaarta iyada imtixaanayso oo dabadda soo dhigaysa ilaahay dad hanagu fadeexadayn ina aladiina kafaruu kuwa gaaloobay buu ilahay kuwa gaaloobay cudurka gaalnimada la idhahdaa kuwa uu ku dhacay wasaduu can sabiili illaah jidka xaqa ana dadka ka hor joogsaday oo sidiisaba qofku markuu gaalnimo doorto dabcan xaqii buu la colaatamayoo dad inuu samaystana wuu isku day diin la-aantiisa qaar kula rakaaba oo kula socduu isku dayi doonaa sidaa darteed baa qur-aanku labadaa isku dayaa qofku inuu gaaloobo dabeetana uu caga dhigto lagama yaabo kollay wax uunbuu galaasanaya wasaduu can sabiili illaahi waata washaaqu rasuula nabigana khilaafay rasuulkii sala allahu calayhi wasalam ergada ahaana khilaafay min bacdi maa tabayana lahum alhudaa intuu hanuunkuu caddaaday kadib ilaa cidina kuma doodi karto waxbaan la ii sheegin iyo waxbaanaan fahmin iyo iyo laima hanuuninin cidina kuma doodi karto hanuunkii wuu caddaaday laa ikraaha fi diini qad tabayana arushdu min algay saa ilahayba u ka markhaati kacay lan yaduru llaha shay-an kuwaasi ilaahay waxba kuma dhibayaan wasayuxbitu waxa uu burin doonaa acmaalahum camalladoodu burin ilaahay waxba kuma dhibayaan waa run ka gaaloobo gaalnimadiisu gaalnimadii fircoon oo kalena ha ahaatee eh ilaahay waxba muu yeelin dalna kama qabsanayo daarana kama dumin kara ilaahay marka taa ha ogaada inaanay xumaantiisu shaarkiisa dhaafayn yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii alla rumeeya wa atiicu allaha wa atiicu arasuul ilaahay rasuulkiisaba aqbala oo u hogaansama ma kala hadhayaan qofku inuu idhaa ilaahay baan adeecaya rasuulkana maya lagama yaabo mana laga aqbalayo walaa tubdiluu acmaalakum camalladiinana ha burinina camallada waxa burinaya qofku inta uu cibaado iyo camal iyo diin wanaagsan la yimaada inuu xumaan ka dabageeyo ilan hadduu gaaloobo kale waa dumaya wixiisii hore o dhami walaa tubdiluu acmaalakum وعدم طاعة الله والرسول إنه قفك ربي الرسول كفلا قوضا وحي كان يساوي حسي هرين ترتره علماء فقهاء قاركودنا وحي يدل الشدان مثل نوافش فرالك هدي وقفك قلوا لسكوا فقسيا إلا نكبح كرينين سنها هدي وقلنا كمبح يبيدان صاني الصلاة متكستبها أهاو لأنه لا يبين ولا تبدلوا أعمالك عملك هبورنينا قال دار عمل بالعوضة إنها تكبح ضمها وانا ضميسرت وبعض الأئمة أو الفقهاء إن الذين كفروا كوا قالوا بي وصدوا عن سبيل الله تدك إلهي نددك كورجوك سدي ثم ماتوا لنتي وهم كفار يقو قالا يقو آن صون نقنين إسدا كتبي أي كل انتين فلن يغفر الله لهم إلهي وما ضعفيه أرنك ساسك عديهاي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء qofku intaanu gaalnimo ku dhiman barajun buu leeyay siduu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa dheera xadiidu shafaaca kolba dad un baanu ergeynayaa naarta ka soo saaraya ilaa qofka qalbigiisa imaan yari uu ku jiraan lagaga imanayn falan yakfir allahu lahum kuwan ummaddiiba haddaba ilaahay ula hadlo waxa uu u diidan yahay dadka ayaan darrada noocan ahi ay ku dhacda inay ka baqdaan falaa tahinuu buu ilahay yidhi ha tamar daraanina watadcuu ila asalm walaa tadcuu ila asalm heshiiskana idinku ha u suuldhabaalaynin oo ha raadsanina ha u yeedhanina heshiis inaad gaalo la heshiisaan dacfi idin haya awgeed wa antum alaclow idinkaana sarrayn badan wallaahu macakum allana waa idin weheliyaa walan yatirakum idinka nuqsaamin maayo oo idinka jafi maayo acmaalakum camalladiinana waxba idinka nuqsaamin maayo siday tahay buu idin dhammaystiri ummadiisiiyo awliyadiisiiyo dadka islaamka ku abtirsaday baa ilaahay u guubaabiyey kolkaasaa waxa u diiday laba arrimood oo tusinaya tamardaro ta u horreysa waa alwahan waa dadka oo mooralku uu ka liito oo meelay u socdaan iyo meelay ka socdaanba garan waayo oo ilaahay iyo aakhiraba ku kalsoonaan waaya falaa tahinuu wahankaa waxa sheeg keenayana nebigu uu ka warramaya calayhi salaatu wasalaam waa xubu dunya wa karaahiyatu lmowt in dadku adduunyadana ay jeclaadaan geeridana ay nacaan nolosha wanaagsan waxaa lagu helaa geeridoo la ogolaado lafteeda laakiin isma qabato qofku inuu nolol wanaagsanna doono geeridana diido xubu dunya haddii adduunyada la doono la jeclaysto oo qof wal oo halkiisa joogo muslimba uu yidhaahdo ha dhiman inaaduu ka noolaanayo tan u hadhayo noqo ma jirato noloshaasi ma jirayso inama alxayaatu dunyaa lacibun walah waxibadu halkan ilaahay ugu xidhiidhiyo wey wa tadcuu ila asalm asalm waa heshiiska marka nahyigun bay ku cadfan tahay walaa tadcuu ila salm heshiisna ha u yeedhanina dadku markay tamar daraadaan had iyo jeer iyagaa gacmaha hoos qabsanaya ka gaalka ah iyagaa noqonaya aalibiina lisulxi wasalm iyagaa odhanaya had iyo jeer aan heshiino oo dabagelayo in badan isku mutamalliqiin u noqonayo isku loohayo isku lifaaqaya miyaana iska hor imanayn aayaddii kale ilaahay uli wain janaxuu lisalmi fajnax laha haddii ay heshiis u leexdaan la ogolow saad arkaysa daahirkoodaaba kala duwan labada aayadood ummadda tamardarra hayse awgeed iyo isku kalsoonidooda xumaata awgeed in ay iyagu heshiiska gaalada la dabagalaan iyagoon dani ugu jirin ee ay ku jaban tahay taasaa la diiday halkan laakiin hadday iyagu soo dhigaan heshiiska ilaa wain janaxuu lisalm hadday heshiis u leexdaan oo idhaahdaan aan heshiinna haddaad tihiin dadka muslimiinta ah marka haddii maslaxadda dadka muslimiintii ku jirto waaba sida sulxulxudeybiya inoo soo socdae waa lala heshiin kolkaa marka idinku raadsanina halaydinla soo raadsado waa barnaamij siyaasi ahoo runtii masaalixda iyo mafaasida la isu miisaamaya naskuu ka warramaya waxyaabaha ilaahay arrimaha ugu diiday waxa weeyaan wa antum alaclowna wallaahu macakum walan yatirakum acmaalakum arrinkiina wa antum alaclown idinkaa sarreeya ilaahayna waa idin weheliyaa arrinkiinuna waa dhammaystiran yahay maxaa markaa loo neeraysanba dadka ilaahay wuu yaqaanaaye waxyaabaha had iyo jeer keenay inay gaal u jabaan waxaa ka mid a adduunyada ay u ordayaan wata maanta dhacday iyagoo dhulka halka ugu fiican dadka muslimiintii ku nool oo ilaahay uu dejiyey xuduunta caalamka iyagoo dhaqaalaha iyo energy iyo tamarta u badan caalamka wakhtigan haya iyagoo quwadooda bashariga ah ama awooddooda dad aanay yarayn iyada oo awooddooda ay leeyihiin oo dee iimaanka aanay cid kale oo haysataa jirin ayaa haddana aad arkaysa wax ka dhacay gaalkii galbeed joogay ee faraaraalaha iyo ka bari jooga iyo ka afrika inta oo dhammiba waxay leyrka isugu shidayaan waa dadka muslimiinta ahu cidda la doonaya in la halqafaa waa iyaga inama alxayaatu dunyaa baa ilaah uri nolosha adduunyadu lacibun walahwn waa ciyaar iyo bilaa macna waxaan dhayaldhayalahoo aan lagu xisaabtami karin waa adduunyada loo loo dhiman laya adduunyada loo nool yahay wy ee geerida loo diidayo alla wuxuu uhi wain tu'minuu haddaad la rumaysaan watattaquu ilaahay ka cabsataan yu'tikum ujuurakum abaalmarintiinuu idin siin doonaa walaa yas'alkum amwaalakum xoolihiinana idin weydiisan maayo in yas'alkumuuhaa hadduu ilaahay xoolahan idin weydiisto fa yuxfikum uu idinku celceliyo idinku adkeeyo tabkhaluu wa idin araygi laxee jeclaa idin qaban wayukhrij waxaanu soo saari doonaa adqaanakum waxaa idinku qarsoone laxajeclada iyo bakhaylnimada iyo waxaa isla qarinaysaan ay idinka soo butaaci doona bixin maydayni dhoodo oo imikaba miyaan la weydiin ila waata aayadda dambeba sheegaysa waa la weydiiyey dadka maalka laakiin weydiinta imika ilaahay uuna weydiiyey xoolaha inaynu bixino fi ljihaadi wa fii sabiili alkhayr wa fi zakaa waa intee in leeg ayaa isweydiinaya waa waxaadu yar boqolkiiba wax yar weeye waxa layna weydiiyey tan ilaahay uu ka warramayayna fashilin lahaydna waxa weeye haddii laydhaa soo wada shubaba kaad aragtee boqolkiiba shan boqolkiiba labiyo badh laga soo saari waaye haddii la idhaahdo soo dhig octionka oo xoolahaagoo dhan halkan soota jihaad baa lagu gelaya ama masaakiinta loo qaybinaya bal ka war qaar badan baa cumaamadaha iyo koofiyaduhu horey ay uga sii lumi lahaayeen oo tuuri lahaa siduu isu lulayo marka saasaa ilaahay baa yaqaano waxa uu leeya in yas'alkumuuha fayuxfikum hadduu idinku celceliyo xoolaha idin weydiiyu idhaahdo keena tabkaluu wayukhrij adqaanakum intay idin adeegtaan baa wax alla wax iswanaajintiinu ay fashilmi lahayd waxaa idinku qarsoon oo dhan baa soo bixi lahaa bakhaylnimo ah ragga qaarkooda laakiin taa kaba xorooday baa jiro khulafaa uraashiduun ay ka mid ahaayeen abubakar cumar cuhmaan cali oo iyagu dee xoolahoodiiba sidan la sheegayo aan fashilmina qadimayda oo bixiya marka halkaa waxaa nasku uu ku tilmaamayaa inaanay naftiiyo maalku kala hadhayn haddii jihaad la gelayo cadow lala dagaalamayo naftiyo laxajecladu mar bay wada baxaan maya labadaba waa inaad quudhaan naftana waa in la quudhaa maalkana la quudhaa labadaba qofka muslimka wuu israacinaya haa hooy antum idinku haa ulaa'i yaa haa ulaa'i kuwaasow baa ilaah wey tudcawna waa laydiin baaqaya litunfiquu fii sabiili illaah si aad jihaadka wax ugu bixisaan ayaa ilaahay iyo rasuulka iyo dadka saalixiintiiba idinku yeedhayaan fa minkum waxaa idinka mida baa ilaah wey dadkiisa ilaahay isagaa yaqaaneen man yabkhal mid adaygaya waman yabkhalka adayga fa inamaa yabkhalu can nafsi naftiisunbuu ka adaygaya waxa uu wax ka haystay waa naftiisa hadduu bixin lahaa tiisuu u bixin lahaaye waxu kordhin lahayd adduun iyo aakhiraba waman yabkhal fa inamaa yabkhalu can nafsi naftiisuu ka haysanaya wallaahu ilaahayna alqaniyu ka kaaftoon wey baahi wax idinma weydiisanaya idinku idinku horu marinaya wa antum alfuqaraa idinkuna kuwa baahan ayaa tihiin marka su-aashan uu idiin soo dhigayo idin leeya wax bixiya waa waa horumar idinka adduun iyo aakhiraba kan baahan ayaa baan loo samaynaya istismaar iyo maalgelin wixiisa loogu samaynaya wa in tatawallow haddii aad sii jeedsataan oo jihaadkii ka sii jeedsataan oo wax ku bixintiisii ka sii jeedsataan yastabdil ilaahay wuxuu doorsan doonaa qowman hayrakum qolyo aan idinka ahayn ayuu idinku bedeli uma laa yakuunuu dabeetana noqon maayaan amhaalakum idinkoo kale noqon maayaane way idinka rayn saas weeyeoo dadku haddii ay noqdaan kuwa doorsoomay allana wuu doorin cidda uu ku dooriyana ma noqon doonaan dad iyaga la mid ah oo adigaa maanta arkayo dadka muslimiintaa siba kuwooda dowladaha madaxda ka ah iyo kuwooda ganacsatada ahaan diin u jeedinayo waxaa laga yaabaa fanaaniin uu mar soo waariday oo kaman iyo durbaan u garaacay oo masrax uga heesay inuu ku inuu yidhaahdo imisaa ku baxaya soo dhoofintooda iyo kharashkooda iyo waxooda oo dhan si aan bal ugu yar nafiso daawashadooda intaasoo boqol oo kun oo dollar baa ku baxaysa jeeg yar inuu qorow dhaa baanka ka qaada haddii jihaad iyo dad khayr u socda iyo dad muslimiin oo mustadcafiin oo dhiban loo sheegana maya ma isha maraykankaana qabanaysa bay leeyihin marka waa taas weeye ilaahay uu ka warramayo dadku wakhtigan waxa ay marayaan wakhtigaa la dooray arrinkoodu ahaabay marayaan uma laa yakuunu amhaalak nabigu calayhi salaatu wasalaam markii la yidhi dadkan ilaahay nagu doorinaya waa kuwee salmaan alfarisi ayuu tilmaamaa wuxuu waa kan iyo raggiisa way jireen dad badanoo saalixiin oo wanaagsan oo jihaadka dee u heelanaayoo bariga kolkii dambe ka soo baxay oo maaragtay salmaan qoladooda suuraddan la ydhaha suuratu lfatxi oo suuraddii sideed iyo afartanaada aayadaheedu waa sagaal iyo labaatan waxay ka warramaysaa heshiiska loo yaqaanay sulxulxudaybiya waa barnaamij siyaasi oo dadka muslimiintaha ayay maaragtay soo maray ama siyaasadda islaamka ayay ka warramaysaa muwaasanaadka sida wax la ysugu dheeli tiraya iyo masaalixda sida loo eegaya iyo mubaadaraadka iyo dhaqdhaqaaqa loo baahan yahay taasi ka warramaysa waxaa markaa kaaga muuqan doona qisada in siraaca iyo loolanka ay ku jiraan xaqa iyo baatilku ama gaalada iyo islaamku uu yahay mid soo taxnaa oo nabigeenii calayhi salaatu wasalaam ayna ku dayanaynayda soo haystay saddex iyo tobankii sano maka joogayna saasunbay u haysatay ilaa laga eriyey tobankii sanee madiinana weerarku saasunbuu ugu socday dagaalkii u dambeeyey muddo yar isagoo kasii maqnaabaanu adduunyada ka tegayba haddaad adigu doonayso intanaad ku raaxaysato oo maalkeeda iyo imtixaan la-aanteeda iyoaanay waxba kaa soo marin maya sunnadeedu sidaa maaha heshiiskan isaga ahi waxa uu dhacay sanadii lixaad nabigu calayhi salaatu wasalaam sanadii lixaad ayuu soo baxay lix sano markuu joogay macnaha madiina ayuu ka soo baxay isagoo doonaya inuu ku soo cumraysto baytullaahi alxaraamkii isaga iyo asxaabtu ay ehelka u ahaayeen kun iyo afar boqol oo saxaabi ayaa la socday toddobaatan neefoo geelana way wadeen si ay halkaa ugu soo gowracaan ay ilaahay ugu dhowaadaan markay meesha cusfaan la yidhaahdo marayaan ayaa nin bishru bnu sufyaan la odhanayabaa nabiga la kulmay calayhi salaatu wasalaam isagoo digniisiiyo waxa uu leeyahy nimankii quraysh la odhan jiray way soo dhow yihin waxay maqleen soo bixitaankaaga way kaa hor yimaadeen macnaa qisada waxaynu usoo koobaynaa suuradda fahamkeeda ayaa ku xidhanba qisada sheegideeda khaalid ibnu maliid oo dagaalyahanahoo fardafuulka ka madaxihina waaba soo horkacayaa sidaa darteed ee k ku xisaabta nabigu calayhi salaatu wasalaam aada buu uga xumaaday waxa uu lahaa nimankaa dagaal baa soo daashaday welina may tanaasulin ay diinta ilaahay ka hor yimaadaan wallaahi laa azaalu ujaahiduhum cala aladii bacahanii allaahu bihi xataa yudhirahu allahu aw tanfarida haadihi saalifa maqaalad adag ayuu nebigu yidhi o waxa uu intuu dhaartay alla waan ku dagaalami buu ihi xaqa ilaahay igu soo diray waan ku dagaalamay ilaa ilaahay uu kor yeelayo ama kurkayga la jaraya buu waan ku dhimanayaa nin tanaasulaya may dabeedna dee waa yaqaanay kaartooyinka iyo takhdiidka dagaalka eh jidkay soo hayeen bal yaqaanna u ahaa jidka ay soo hayeenba uga baydhay dabeetana wuu weydaartay kambalka maka unbuu degay manuu degeenba ee hashii unbaaba fadhiisatayba ilaa layidhi khala'at ilqaswa hashii caanka ahaydee aada u dheerayn jirtay waa taa tacbaantay may tacbaanine maka ilaahay maroodiga ka joojiyay ayaa tanna joojiyey wy arrinkuna waa ujeedee waxa halkaa ka muuqda qurayshi wixii ay soo jeediyaan maanta waan la aqbali doonaa buuhi kol haddii halkan lai ogolaan waa inaan dhaafo nimankii quraysh waxa ay soo direen saddex nin oo kala dambeeyey mikris mikris ibnu xafs ninka la odhan jiray ayay soo direen haddana waxaa ku xigay xulays ibnu calqama haddana waxaa ku xigay curwat ibnu mascuud saddexdaa nin mid walba nebigu fariin buu dhiibaya calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay war annagu uma soconno dagaal waxaan u soconnaa cumro waa kaa geeli calaamadsan hadyiga ahaa ee halkaa ka ololaya hanaga hor joogsanina beytka ilaahaye noo sii daaya way diideen nimankaa iyaga mid walibana jawiguu sahaminaya oo had iyo jeer gaal haddii lasoo diro ama uu yahay mid socdaalahoo fariinsida ah intaa sarfaygiisa iyo sahankiisana wuu iska wadaa oo waa kuwii ciraaq warbixinta lagu weeraray ee ugu dambeysay waxaa ka qaaday kuwii mufatishiinta waa kuwan iminkana eeraan kusii socda istikaraa lagu wada dhejinayaa gidaarka iyo meelaha ay isleeyihiin waxba waa la duqeynaya duqeynta way ku wanaagsantay hadhow satelliteka u muuqdo oo shucaacii lagu duqeeyo iyaguna waxay leeyihin maya wayna yar egeegayaanuuno dabeetana waanu iskaga jeedinaynaa sharkooda intii la odhan lahaa waxbay diideen oo naloo marmarsoon laha ninkaa isaga ah ee curwat ibnu mascuud la yidhaahdo gaaladii waaweyne ahaa markii uu noqday wuxuu hi war niman iyo wafdi badan baan galay wuy boqortooyada romanka iyo tii faris iyo taxabashidaba wafdi in badan baan u galoon quraysh ka tegey maxamed kii yaraa ee inaga tegey colkiisa waxaan kusoo arkay weligay kumaan arag buuri boqortooyooyinka waxaan arkay buuri nin saaxiibadiisa la jooga marka uu weysaysanayo weysada kala boobaya marka hadal uu yidhaahdo dhegtaa la wada dhigaya marka candhuuf uu tufo dhulkaba u dhici mayse qaar baa isku subkaya markaan hadalka yaro adkeeyo qaar baa igu soo boodaya oo abubakar oo aan waxba caayi jirin xishood badnaa waa maalintuu ninkaa caayay umsus badra laat ayuu lahaa sanamkiisiibuu ku caayay ceebtiisa hoosuu leeyahay muqiiratu bnu shucba mar kastaoo ninkani uu kusoo fiiqo nebiga gacantiisa waa kii seefta kaga dhufanaya lahaa kadaa gacantaada nijaasta aan nebiga ha taabsiinin marka wuxuu ihi wallaahi halkaa waxbaan cashar baan ka soo qaatay buuiyo ma waajihi karna buui inkastay kooban yihiin oo deegaan dhanayna haddana ma waajihi karno de waa kuwii adigu aakhirkii yidhi dadkaa cabsi gelin nabigu calayhi salaatu wasalaam quraash ibnu umaya ninka la idhaah buu diray awrkiisiina wuu siiyey ninkii way soo eriyeen awrkiibay boqon gooyeen cuhmaan binu cafaan buu haddana ku celiyey oo goobta ka caan ahaa dad tolahana oo badan iyo saaxiibana ku lahaa macnaha darigii hore jaahiliyaddii oo uu bidayay markaa in aan la dilaynin cuhmaan way soo dhoweeyeen waxaana yidhaahdeen saaxiibkaa iska daayo cuhmaan adiga waanu ku daynaynaaye iska dawaafin maka kacbada iska tag maya nebigii ilaahay un dawaafin ma dawaafaya buui waa kii dabeedna warku gaadhay nebiga caleyhi salaatu wasalaam waxaa loo sheegoo lagu yihi cuhmaanba nimankii dile kun iyo afartii boqolba geed buu soo hoostubay qurac iyo wax ku dhow lagu sheegay dabeetana wuxuu ihi kor haddii cuhmaan la dilay nimankiina inaga hor joogsadeen kacbadii noqon maynee waa inoo dagaala gacanqaadka bixiya baycatu ridwaan heshiiska la yidhaahdo waa ka ah markaa asxaabtu way isu soo diyaariyeen kun iyo afartii boqolba waxa uu ka qaaday gacan qaad buu ka qaaday riwaayanka qaarkood waxay leeyihin inay dhintaan geeri buu kaga qaadayay riwaayanka qaarkoodna waxay tilmaamayaan gacan qaadku wuxuu ahaa inaanay cararin oo aanay baqanin dabcan way isu tegayaan laba nin baa goobtaa ka maqnaa mid cuhmaan buu ahaa cuhmaan gacan qaadka nebiga u sameeyey wuxuu ihi dee gacan qaadkiisii waka ama ha noolaada ama ha dhintee isna baycadii anaa u geystay buuri oo kasoo jeeda xaggiisa ninka kalena nin munaafiqoo jadubnu qays la odhanayay buu ahaayo hal ayuu sibirta ka galay ama halkaa goroflagadkeeda ayuu galay oo uu isku loohay si aanu gacan qaadka u gelin cumuuman markii dabeedna qurayshi ay maqleentii ayay soo direen ninkii la odhan jiray suhayl ibna camr ninkaan weedhaadu ninkaan warankaau gelin weedhaadu ma gasho nimankii kolkii hore meeraysanayay markay yidhaahdeen halkanaa bayco lagu galay oo arrinkiiba uu dhan yaho weerarkiibaa lasoo ekaynaya ayay ninkaa soo direen markuu arkay isagoo soo socda nebigu caleyhi salaatu wasalaam wuxuu hi iminkay ka dhabtay nimankii hore nimankii go-a lulaye maratuurka ahaaye wax kala didinayun bay ahaayeen raggii wax u saxeexaya waa rag waa ninka soo socda heshiiskii dabeedna waa kii la galay cumar binu khadaab uu ka diday oo runtii loo arkayay inay dadka muslimiintaa ku janjeedhaan oo ay ka mid ahayd nin kastoo muslimiinta ka mid ahoo soo islaamay in madiine laga soo celiyo ka gaalka ah ee madiine ka yimaadee maka kusoo noqday inaan isaga la soo celinin in maka in halkan laga noqdo oo aan la gelin sanadka dambe in lasoo cumraysto haddii lasoo cumraystana hub waaweyn inaan maka lala iman hubka yaryar laftiisu inuu galaysnaado saddex cisho wax ka badan inaan maka la joogin sanadka dambe laga noqdo arrimuu kolkii la qorayeyna bisinka inaan lagu qorin maxamedun rasuulullahi inaan lagu qorin arrimo markay heerkaa marayaan ayuu cumar baa dabeedna diday oo yihi maxaynu arrinta xun iyo nuqsaanta iyo ducufka u siinaynaa diinteenna inaguna xaq baynu ku suganna iyaguna waxay ku sugan yihiin kufri waa kii nebigii abubakar ba ay muslixeen cumuuman arrinka saasuu ku dhammaaday iyadoo heshiiskii la saxeexaybaa waxaa yimi ninkan heshiiska saxeexaya suhayl laydhaa inankiisii abujandal oo silsiladaysanoo islaam lagu cadaadinayo wuxuu leeyahy muslimiintii maantunbaa igu dhowdihiine dee miyaa lay celinaya ha igu celinin nimankii garaacayay dabeedna asxaabtii oo dhan ba wada qayliya waxay idhahaan ninkan ha la soo daayo imika dee heshiiskiiba weli la qoraya heshiiskiina waa dhacay saxeexiisi ninkii gaalka ahna wuxuu leeyay mainankaygan ayaynu ka bilaabaynaa heshiiskii haddii kale ma jireed ha lai celiyo abujandalna halkan uu ka qaylaya iyana waa imtixaan kaloo adag nabigu caleyhi salaatu wasalaam waa ka bareeray wuxuu yihi warniyo dee ballan baanu galnay ballankuna waa weyn yahaye bal iska noqo ilaahay baa faraj kuu furaya sidiibuu dabeedna halkaa dib uga soo noqday amar buu siiyey nebigu asxaabta wuxuu ihi halkanaa lagu xiiranaya lagu xalaaloobaya kacbadaba ha muuqatee waatii ku yara adkaatay umu salama saxaabiyadaasaa soo jeedisay arrinoo lahayd bal horta ficilnimo nebi alla ugu muujiyo adigu geelaaga gowraco timaha xiiro sidii markuu sameeyey asxaabtuna ayay raaciyeen heshiiskan raadadkii ka yimi waxaa ka mid ahaa dumarkii soo islaamay ee madiine yimid inuu ilaahay faraj u furay oo iyaga laga reebay kuwii la soo celinayay يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن دمر كيسا سال لوغا سو ريباي waxa kamid ahaa farajkii dadka muslimiinta ay heleen jabhadii uu bilaabay ninkii Abu Basiir Abu Basiir la oran jiray ninkani makuu ka yimid Madiina uu yimid laba nin baa laga soo daba diray waxa la ninka la soo qabto afalaaga raabki weeye la soo ciriyay balay nabigu kaleey salaatu wasalaam abu basiir walaa la xulida balan baynu galay balabadan raac uu soo raaco meel dhexe markuu marayo waa kii xarfadeeyay yiri balniyo seeftaadu way qurux badan tahay dib fadlan ku yara eegay kolkii uu eegayna kurtu hor dhigay labadoodii mid kamid ah kii kalena ilaa madiinu soo cararay isagoo seeftiisii situu madiina yimid halkaasuu nabigu kaleey salaatu wasalaam wayla ummihi musciru xarbin لو كان معه رجال ولا نكن وا دغال اوغي بو هدي رج هلي لها waxuu iska celin laha adigu umuuman ee wuxuu ridaa anagu ballankii sidii baan Abu Basiir ugu soconaynaa bal adigu dhankaadu ka caysa oo ka jigooyin buu galay Shaam iyo Makka dhexdooda halkaas uu safarada u fariistay een dabadna waxa la wixii Makka ka yimaadaba xagga nabiga uma soo kacaan soo islaamay jabada Abu Basiir ayay ku beera ila meel Abu Basiir weeyday haddii nin la daydayayo la waayo gaalku habeenkii uu ka seexan waayo meeshaasi meel noqon mayso nooc la wada xuurteeyo isu baxo meel lagu soo hagaagala haddii arrin ku ururo aba sidayna haysatee waa in la helaa mar walba qaar la daydayo nimankii iyaga ahaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam shaqadiisa ma aha dee ninkaa iyo nimankaasay dhex martay isagoo heshiiskiisii u oofiyey ma khusayso sida dee wakhtiganna lama mu odhanin war hala soo qabto col ha loo dira ninkaa anuu ballantii waan idiin oofiyey laakiin xabadka baxsadeen ii imanin dee shaqadayda maha buu leeyahy ilan dadka la isu xurtayn maayo ummadda loo jebin maayo sidiibaa dabeedna ummad badani ay ugu tagto col badani samaysmayo nimankii quraysheed heshiiskiiba iyagaa jebiyeyba wafdi bay soo direen ay leeyihiin fadlan heshiiskiina waa ka noqonay ninkaa iyo jabhadiisa uun naga soo xaree safar naguma yeedho raashinkii dhexdaa loo fadhiistay halkiibaa heshiiskaasi faraj ilaahay dadka muslimiinta uu siiyey waxaa markaa ka muuqanaya dee qaniimana way ka timi oo aasaarta iyo raadad ka yimi waxaa ka mid ahaa heshiiskii dagaalkii khaybar in qaniimo badan laga helay oo dee ka aayaadku ay ka warramayaana waxaa ka muuqanaya qad waynu soo dhaafnoo dee qisada waynu soo koobayna way dheeray sidaad bukhaari ka akhrii karayse intii goobta la fadhiyey ee aan laga noqonin xudaybiya ayay gaaladu xoogaa soo ururiyeen ilaa siddeetan afartan waa lagu sheegay afartan iyo siddeetan labadaba halkaa isaga ahi waxa uu leeyahay waar maxamed aan ku hilaacin oo dadaalkuba ha iska bilaabmo gacantaaba lagu dhigayba siddeetankiisa aayaadka u dambeeya suuradda aad ka arki doonto haddana wuu soo daayay nebigu caleyhi salaatu wasalaam iyada awood loo muujinayo marka waxyaabaha cajiibka ee nataa'ijka iyo cibarka ka muuqanaya ayay kuwaasoo dhammiba ka mid yihiin waxaa markaas asxaabta kuwa ugu fadli badan ka mida ragga heshiiskan galay baycatu ridwaan ragaasaa ka mid ahaa oo khulafaa raashidiin hormuud ay u yihiin oo mawaaqiftooda ad adag aad ka arkaysa hadday abubakar tahay iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali intaba bismi illaahi araxmaani araxiim innaa fataxnaa baa ilahay uhi annagu waanu furnay laka adiga fatxan mubiinan furitaan cad baanu kuu furnay heshiiskaa laftiisa weeye furitaanku heshiiskaa qudhiisaa furitaan aha kun iyo afar boqol haddii uu la agyimi ama uu kula soo hagaagay maka sanadii sideedaad maxaa u dhaxeeya sanadii lixaad iyo tii sideedaad de dabcan laba sano ama labada sano ee ka lixaad iyo ka sideedaad ee labada dagaal kala dhaceen marka laga reebo hal sanaaba u dhaxeeya toban kun oo ciidan uu la yimi nebigu calayhi salaatu wasalaam markii danbuu soo weeraraya marka fatxi bay ahayd mid diineed iyo mid dunyada fatxi baa la helay marka fatxigaasi waa horumarka awoodda islaamka iyo dadka muslimiinta ahi ay heleen weeye kaasaa fadxiga intood maqaaxi yar furata aayadda ha ku horqorin adigoo doonaya in qaxwo ahe fadxigani waxa weeye fadxi waxaan ka weyn weeye fadxi liyakfira laka allaahu si ilaahay uu kugu furo maa taqadama wixii horu maray liyakfira laka allahu si uu rabbi kugu dhaafo kaaga tirtiro maa taqadama wixii horu maray oo min dembika gafkaagiya iyo wamaa ta'ahara wixii dib marayba waa arrin uu nebigu gaar u leeyahay dembi dambeoo la dhaafo wax soo socdoo qofka laga dhaafo nebiguunbaa gaar u leh dabcan waxa uu gefkee soo socduu gelayaana waa simbiriraxooyinka yaryar jariimooyin iyo kabaa'ir waaweyn ee ambiyada kama yimaadaan nicmata wayutima uu dhammaystira nicmatahu calayk nicmadiisana ilaahay waa kuu dhammaystirayaa wayahdiyaka siraatan mustaqiiman si toosanna ilaahay wuu kugu hanuuninayaa intaasoo xikmadoodba way ka soo baxeen heshiiskan isaga sulxulxudaybiya la idhaah ilaahay baana hagayoo ku jiheeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu qancinayo cumarna waxau lahaa rasuulka ilaahay baa noo allay dayici maayo markii suuraddu ay soo degtayna anas ibnu maalik siduu nebigu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa waa xadiidka saxiixa ahe waxaa ilaahay ugu soo dejiyey suurad oo aan ka jeclahay adduunyada waxa ku dhex nool oo dhan haddii uu suuraddan akhriyeyna waxa uu saxaabiguna leeyahy annaguna maxaanu leenahay ilaahay baa marka aayaadka dambe soo dejiyey liyudkhila almu'miniina waalmu'minaat marka dheeftii way la yeesheen dadka mu'miniinta ah rasuulka way la yeesheen sala allahu calayhi wasalam wayansuraka allahu ilaahay uu ku hiiliye nasran casiizan hiilitaan oo adag mudakara ilaahun laga helo huwa ilaahay alladii ilaahay weeye anzala sakiinata xasilooni buu soo dejiyey fii quluubi almu'miniin dadka mu'miniinta qalbigooda xasilooni buu dhigay intii ay cagataalleeyeen ee warwareen kadib ay yidhaahdeen ma iyadoo la inoogu ballan qaaday hore ugu sii sheegay nebigu inay geli doonaan manaan buu ku arkay inay geli tegi doonaan kacbadii laakiin manaamkaan sanadkan hayna sanadka ku xigaa markaase ku doodaya sawtii aada manaamka noo sheegtay inaynu geli doono sanadka soo socda haye sanadkan idinkumaan odhanina waynu geli doonaa waynu ku cumraysanunbu arrinku liyasdaaduu iimaanan si ay u kororsadaan iimaan maca iimaanihim iimaankoodii hore mid kalea ugu kordhaya imtixaanka iyo tajribada iyo mawaaqifta adaga la marayo oo la hogaansamo rabbi iyo rasuul loo hogaansamo waa arrin iimaanku uu ku kordhayo iimaanku wuu nuqsaamaa waanu kordhaa macsiyadu ku nuqsaamaa cibaadadana wuu ku kordhaa iyo daacada walilaahi junuudu samaawaati waalard alla wuxuu leeyahay allaalka cirka iyo dhulkaba isagaa cir iyo dhulba ilaahay xukumo iska leh colkoodana gacanta ku hayo wakaana allahu rabbi wuxuu ahaaday caliiman xakiima shay walba midogsoonoo xikmad wax walba u yeela liyudkhila almu'miniina waalmu'minaat arrimahaasaa ilaahay uu fuliye weydan amray waa u hogaansanteen liyudkhila almu'miniina si uu geliyo ragga mu'miniinta iyo waalmu'minaati dumarka alla rumeeyeyda jannaatin tajri min taxtiha alamhaar jannooyin hoosteeda wabiyaalay qulqulayaan khaalidiina fiihaa waanay ku waarayaan wayukafira canhum waxaana ilaahay uu ka dhaafayaa sayi-aatihim gafafkooda ayuu ka tirtirayaa ka dhaafayaa wa kaana waxau ahaaday daalika arrinkaasi cinda allaahi rabbi agtiisa fawzan cadiima horumar iyo guul iyo liibaan weyn wey ilaahay agtiisa intaasoo arrimoodoo la isugu kaa qoofalaa wixii ku cusleynaya in lagaa riixo lagu qurxiyo janno lagu dhex dhigo wayucadib almunaafiqiina waalmunaafiqaati waalmushrikiina waalmushrikaat intaasoo istaba socda oo isku lamaan waa gaaladii cadaysatay gaalnimada iyo munaafiqiintii oo rag iyo dumarba leh kuwaa ilaahay wuu cadaabaya wuu naaraya addaaniina billaah ilaahay bay malaynayaan danna saw malaxun ayay ilaahay ka malaynayaan oo aynaan u hiilinayn awliyadiisa bal ka maleeyey nebi maxamed oo horkacaya asxaabtii qarniyada ugu fadliga badnayd inay jabayaan oo aanay guulaysanayn ama ay ka gacan sarrayn doonaan kuwa malaynayay maxay ahayn kuwaas waadaaniina billaahi danna saw calayhim dushooday ahaatay daa'iratu saw xumaha wareegayaa dushoodu ku dhacaya balaayada iyo baaska wareegayaa dushooday ahaatay waqadiba allaahu calayhim allah u cadhooday walacanahum waa fogeeyey waacadda lahum wuxuu u diyaariyey jahanabo naarta la yidhaahdo wasaa'at way xumaatay masiira meel loo noqdanay iyadaa uxun labadaa qolo sidaasay u kala tegeen liyudkhila almu'miniina iyo wayucadiba almunaafiqiin ilaa aakhiri laaya markii dagaalkani uu dhacay iyo iskahorimaatankani iyo imtixaankani ummadina way ku horumartay ummadina way ku halaagsantay mawaaqiiftu saasay dadka u qaybiyaan iyo dhacdooyinka soo maraya walilaahi junuudu samaawaati waalard ilaahay baa iskale colaalka xagga kore iyo colaalka xagga hooseba kuwa malaa'ig iyo kuwa mu'miniinaba ilaahay wuxuu kuu tilmaamaya colkiisa inaan cidina jebinayn wa kaana allahu casiizan xakiiman labada sifada ilaahay baa iskale awood badan xikmad badan innaa arsalnaaka waanu ku dirnay nebi maxamedow shaahidan wa mubashiran wa nadiiran saddexda sifada adoo leh markhaatibaad ku tahay ummadda ka wanaagsan baad u bushaaraysa iyo kuwa ahlu jannaha wa nadiiran waad u digaysa kuwa mujrimiintii gaaloobay litu'minuu billaahi wa rasuulihi si ay ilaahay iyo rasuulkiisaba u rumaysaan oo dadku iimaanna uma saxmeen arrinkooduna ma hagaageen haddaanay rasuul helin caqligoodu iyo waay aragnimadooda iyo tijaabadooda midna kuma filla haddaanay cilmi samaawiya helin litu'minuu billaahi wa rasuulih wa tucasiruuhu si ay ilaahay u xoojisaan alleh xoojin dadka uuga baahan yahay isagu gaar ahaantiisa ma jiro aan ahayn diintiisa iyo awliyadiisa in tansuru llaha yansurkum hiilitaankan ilaahay loo hiilinaya waa awliyadiisa rusushiisa iyo mu'miniintiisa wa tuwaqiruuhu aa u weynaysaan ilaahay wa tusabbixuuhu aa ugu tasbiixsataan bukratan wa asiilan gelinka hore iyo gelinka dambeba marka rasuul ilaahay la rumeeyo rasuulka la rumeeyo ilaahay baa loo hiilinaya oo la weyneynaya oo loo tasbiixsanaya saddexda damiirba in dhan loo wada celiyaa fiican bay leeyihin mufasiriintu halkii laga odhan lahaa wa tucasiruuhu wa tuwaqiruuhu labadaa damiirna ha loo celiya nebigoo hala yidhaahdo si aa nebiga ugu hiilisaan oo u weynaysaan dabeetana damiirka saddexaad wa tuwasabbixuuhu ilaahay ugu tasbiixsataan in la kala qaado oo la yidhaha ka la weyneynayo loo hiilinayaa waa rasuulka kaloo tasbiixsanayaana waa ilaahay tafsiirkaa waxaa ka raajixsan bay leeyihin saddexda dhin damiirba inay ilaahay u noqdaan oo la yidhaahdo kala weyneynaya ee loo hiilinaya ee loo tasbiixsanaya waa ilaah ina aladiina yubaayicuunak kuwa kula heshiinayaa nebi maxamed oo ku go-can qaadayaa inamaa yubaayicuuna allah ilaahay bay la heshiinayaan man yudici arasuula faqad adaaca allah si aayadda sideetanaada suurat nisa tilmaamayso qofka rasuulka adeeca ilaahay unbuu adeecay ka rasuulka bayciya heshiis iyo gacanqaad la galay ilaahay buu heshiiskan la galay yadullaahi ilaahay yadiisu fowqa aydiihim gacmahooday dul tahay daahirkeedunbaa la yskaga wadi alla yadiisu waxay ka sarraysaa kuwa yadda iyo gacanta mu'miniinta iyadoo mufasiriintu isku waafaqsan yihiin inaanu macnuhu ahayn addoommahan ilaahay bay gacan qaadeen haddana lilaahi alcolow alla waa ka sarreeya addoomihiisa marka kolleyba gacantiisu way ka sarraysaa gacmahooda faman nakafa ka jebiyey ballantii ilaahay iyo rasuulka uu la galay fainamaa yankuhu calaa nafsi waxa uu ku jabinayaa naftiisa haddii ballan furya timid ilaahay waxba lama yeeline qofkani isaga ayaa adhaxda ka jabaya waman awfaa qofka dhammaystiray bimaa ballantii caahada uu kula ballamay calayhi isaga allah ilaahay wuxuu kula ballamay qofka dhammaystira fasayu'tiihi rabbi wuxuu siin doonaa waa ballan eh ajran cadiiman abaalmarin weyn dadku saasun bay u kala baxayaanoo ka ilaahay intuu la ballamay iyo rasuulka kaga baxana adhax jabbe kan kalena horumarkanu helay dadku wuu kala baxayoo markii nebigu calayhi salaatu wasalaam maka uu kasoo madiine kasoo baxayo xagga maka uu soo socday dee kolle waa la ogaa in loo baxayo cumradan dadku se uu qaybsameeyo qaarkood ayaa hululaha iska yaro galoo layidhi dee kolley meeshan waxay leeyihin meesha lagu sii socdaa waa halkii nebiga laga soo eriyay waa meelaan awood loolahayn waa meelaan heshiis ka jirin kolleyba waxbaa iman doona dabeed dad badan baa leexleexday kolkii nebigu uu noqday calayhi salaatu wasalaam ugu horreyn waynu soo dhaafnay suuradduna waxay soo degtay intuu nebigu sii socday maka ka tegay uu madiine aanu gaarin ayay suuraddu soo degtay bacda sulxi alxudaybiya markaasoo dabeedna markuu madiine tago waxay odhan doonaan kuwii marmarsoonaya ee meeraysanayay ayaa ilaahaybuu kaba sii warramayaaba siintuna dee waa min xuruufi tanfiis xuruufta dibdhiga keento weye waktiga mustaqbalka waxyaabaha soo socday sheegaysa sayaquulu buu ilaahay waxay odhan doonaan laka adiga almukhallafuuna kuwii la dib mariyey kuwii lala hadhay habsaamay oo min alcaraabi reer miyiga ah shaqalatnaa waxaana habsaamiyada odhan doonaanoo nala hadhay amwaalunaa wa ahluunaa dadka yagii iyo dunyada yadii dad iyo dunyaanu hayno dee mas-uuliin baanu hayno siaanu waxaa u kala habaynaynay ayay nala hadheen fastakfir lanaa ilaahay dambi dhaafnoo weydii gefnaye kol haddaanu kaa hadhnay kol haddaanu baycatu ridwaan ka hadhnay dee waanu gefnay bal ilaahay dembi dhaaf noo weydii waad sii socotaa rag baa caynkaa ku odhan doona yaquuluuna bialsinatihim carabadooda waxay ka odhanayaan buu ilahay yihi maa laysa fii quluubihim waxaan qalbiyadoodaba ku sugnayn qalbigooda wax kalaa jira qalbigooda waxa ku jira imikana ku jira waxay kuleeyihin ka duwayn qul waxaa tidhaa faman yamliku lakum yaa idinka ka difaacaya min allaahi rabbi xaggiisa shay-an waxyaa ilaahay idinka difaacaya shay uu idinku soo jeheeyey yaa idinka hananaya o idinka joojinaya shay dheefa yaa idinka siinaya ilaahay إن أراد هدو دون بكم ضر ضرا لبعته هدو إذن لا دون يا لبعته بل يا إذن كتوت أو أراد بكم نفعا أما لا يفو إذن لا دونه تلو إلهي بك قولا رسولك يا أصحاب تطونا كما قوله إلهي ما يسكد استا ما يسكد إسان مرمرسية لبي يد أفضل إلهي بايدين هيا قريا نلال بايستقى إيدين هيا قولي يا هزيمة يتبتان بايستقى عيا بل كالا وكان الله رب وحو هذا بما تعملون خبيرا عمل الله سمعين إسان بحق قلبه يستاكو له بل بننت وحبا ملايسين الله ينقلب الرسول والمؤمنون رسولك يا مؤمنين إن أنا أسوء قدومين إلى أهليهم غير هذا أبدا ولقود وحاتل عادم كل هدي التقين مله والصعد وصنق معي حلقي نوغن هي لغا سو دولي ee badar laga soo duulay ee uxud laga soo duulay ee laga soo duulay axsaab axsaab sanadii misaad tahay taariikh fi sana alkhamis sanadii shanaad tahay ayaa gaashaanbuur dhami ku soo habsatay madiina sanadkan uu nebigu leeyahay aan soo cumraysanayaana waa kii waa kii lixaad arma meeshii colaalkaynu ogna ay ku soo hinjiyeen madiina oo afar boqol oo kilo maka u jirto ina soo dul fadhiisteen baan la tegaya allahna cidi ka soo noqonayn saasay isku qanciyeen وزين ذلك في قلوبكم أرنتا قلبياشينا أيا لغو قرحي إبليس باس سدا كصورا وكضالع وظننتم وحا ملايسين ظن سو ملحن با ملايس هدي قالين وشريد قوين أيو كحوك بدن أيو جبين أيو دادك مسلمين تاد ملايسة وملحن داد إله إلي أو إيقو هبا إسكال لحلا إحسران يعني هدنا إلهي ونو قرف تاقين أولياء بدن لفلا إنا يكو جران ومناكسنا إن من عباد الله من أقسم على الله لأبره كون نبي قول عليه الصلاة والسلام وما يرها وحكم إذا قال طيب أرتان أرتع إلى أن كف سرين كل يبوف لنا وضل أنتم ضمن الصو وكنتم وحا أهاتين قوما بورا قولها لك سمي قوما هلكا تغى لك سمي أهاتين كل دو قف ملاح لله كملي أو تلك المسلمين تاو ملاها كملي oo xaqaa'iqa uu ka dhacsan yahay oo yaqiinta ay ka xumaatay waa halaagsamay waman lam yuumin billaahi wa rasuulihi ciddaan ilaahay rasuulkiisa rumayn fa innaa actadnaa waxaan u diyaarinay annagu lilkaafiriina gaalada saciiran cadaabal cayaan u diyaarinay buu ilaahay walilaahi rabbi waxaa u sugnaaday mulku samaawaati waalardi lahaanshaha samooyinka iyo dhulka yakfiru liman yashaa wa yucadibu man yashaa cidduu doono u dhaafaa cidduu doonana u cadaabaa adigu haddaad gaalo eegayso hadaad shaydaan ka baqayso haddii hargal laguu tuuray oo wax ay kuu baxeen ood babiso qabto mar walba ilaahay wuxuu kugu disayaa caalamkan inuu ilaahay leeyahy cirkiisa iyo dholkiisa colaalkiisu badan yihiin awooddu isaga ka goodo dhib iyo dheefba uu leeyahay yakfiru liman yashaa wa yucadibu man yashaa yaqiintaa dadka loo adkaynaya waa loo xidhaya loo geejinaya wakaala allahu kafuura raxiima ilahay baa dembiga dhaafoo naxariista سيقول المخلفون وحيران دونان كوي لدب مري اه هراغا هاي كهراي علالك مكا مدينة كهراي إذا انقلبتم مركا إذا انطلقتم مركا تكتان إلى مغانمة قنيموين ليدين صوضوا أو هيلي طونتان كلك حق يدعوك علان لتأخذوها سي أو قادتان قنيموين كا ذرونا نتبعكم بيلين ذرونا ورنا داية نتبعكم آنو إذن راعم ساسيده nadaaya aanu idin raacne oo waxay arkeen marka aayaadku waxay kasii waramayaan iyadoo weli nebigu aanu madiino gaarin oo kuwani hadalkan aanay odhan oo meesha qaniimada laga helaya aan la weerarin ayay kasii waramayaan waa mucjisaadka qur-aankay ka mid in wax aan weli dhicin intuu kasii waramo sidiisii u yimaado inuu cabiro camaa fi damiir quluubta dadka waxaa ku jira inuu qur-aanku ka waramo dabeetana sidii loo arko وعجائبت القرآن كويان وميل كلا لقى هنا يترين مركو النبي قلت عليه الصلاة والسلام مدينة وحا الله فصحي انتن استقى الله سعود تكوني أفر تنبقل إيه الله سعود أو قري إن أي ويرران ماشي خيبر لورنجري خيبر كما فقا مدينة كم بالكيله لما يهودا بعد دقنا طبعا بلانتي تبي لما كاسات بيتنا لو ويررية kolkaa nebigu calayhi salaatu wasalaam iyadoo dee sidan aayaadkuba ay tilmaamayaan arrinkan ilaahay uu ka haysto sidaa alla uu faray waxaa la yidhi intii heshiiska adag ee xudaybiye gashay ee geerida kugula heshiis intaasoo quri u nimankan ha weerarto waxa faraha badan ee laga filaya maalka ana iyaga ha loo qaybiyo wuxuu kada yuu nebigu kaga daray calayhi salaatu wasalaam jacfar iyo colaalkii ka soo noqday asxaabtii u hijrootay xabashida mujaahidiintii hore oo halkaa iyaguna soo rafaaday kuwaasunbuu wax kaga daray nimankii munaafiqiinta ahaa ka halay sulxal xudaybiya ee madiine joogay ee arkay khaybar in la weerarayo kolley laga guulaysanayo meeshana wax badan oo dhismayaalaho beera ah oo khayr laga filayo waxay dabeedna codsanayeen inay iyagu colka ku biiraan oo ay raacaan waa la reebay ilaahay lagama hoos tusi karo la addoonkiisu ma khiyaamayn karo iyagoo halkaasay ku haleen qalcado badan bay leh kolkaa nabigu calayhi salaatu wasalaam khaybar wuu dul degay uun habeenunbuu ku guureeyayoo dabeetana intuu ku hinjiyey colkii ayuunbuu kambalkooda degay subaxii markii waagu baryay niman dee qodaal ahoo nakiil badan iyo beerolay aday ahaayeenoo ayuunbay iyagoo majarafadihii iyo madalaqyadii sita ayuunbay arkeen colka halkan gaashaamana soo kaakacay markaasay yidhaaheen maxamedun walkhamiis le waa maxamed iyo colaalki dib u yaacan iyagoo qalcadii dib u galaya nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi kharibat khaybar allahu akbar kharibat khaybar leetan way u dhammaatay in badan baa la kari lahaa innaa idaa nazalnaa bisaaxati qowmin fasaaa sabaaxu lmundariin mar haddaanu kambalkoo degna qaar loo taag waayo wey kuwo loo digay digniintoodii baa xumaatay maalin subax waaga u baryay baa xumaaday sidii baa lagu weeraray kolbo qalcad baa la qabtay kolbo qalcad ilaa shan iyo toban saxaabi baa ku dhintay dagaalku wuu adkaaday markii dambe waa kii nebigu calayhi salaatu wasalaam iyadoo xaaladu adagti oo la mari waada nimanku dhufaysiyay ku jiraan haddadan qilaaci waa iska sidii weeye oo la dalxiis dagaalo la eegaa beeraha biyaha iyo waxyaabaha ku dhex jira meelaha buuraha dhexdooda waxaan u dhiibayaa buui calankan nin ilaaha iyo rasuulka ay jecel yihin isaguna ilaaha iyo rasuulka jecel kolkaasuu i dabeedna caalimee rag iskuma jireen u bakooraysan baa layihi wuu yeedhayoo daroobiskiisiibuu ku shubay ashii kolkiiba candhuufunbuu indhaagu mariyo hada salaam indhihiisu waa cad yihiin calankiibuu siduu ku qaaday meesha agteediibuu ka turqaday dabeedna sidii baa lagu xoreeyey oo loogu dhaadhacay waxala wixii yaalay ilaa sihaam fara badan beerihii iyo wixii maal yaallay baa la qaybiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam kolkaasa asxaabtu halkaa ka hirqadeen oo laga dhargay kolkii ay dabeedna arkeen sida ay u jabeen waa kii u codsaday yidhi aanu idinka shaqayna haddaba dhulka iyo beeraha iyo daaraha iyo waxoo dhan lahaada laakiin dee waxaanu nahay dad farsamadan beeraha aada u yaqaanee aanu idiin beerno shaqaalaanu idiin noqonayna way iskarteen wixii ka soo baxa idina bar qaata dadka muslimiinta haddaatihiin anana baraanu shaqaalanimo ku qaadano sidiibuu ku daayay waran iyo heshiis labadaba waa gayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam carabina waxay ku waadatay ku meeraysanaysa intay israa'iil ka baqdeen iyo dadka muslimiinta oo dhamiba ila waa balaayo wada haysatay abeese lasoo dhex dhigay weeye waxay ku meeraysanayaan biibsikoolahooda iyo kabta yaray soo iibgeeyaan iyo taasuun aynu iska dayno oo cunaqabatayn dhaqaaluun aynu saarno waanay ka baqayaan nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu weeraray ee uu ka xoog batay ee ay isdhiibeen ayuu la ogolaaday inuu mucaamalo la galo sidiibaa dabeedna nimankaasi ay kaga shaqayn jireen oo beeraha wixii soo baxa un la kala bari jir sayaquulu lmukhallafuuna waxay odhanayaan idan dalaqtum marka tagtaan ilaa maqaanima khaniimooyin litaakuduuhaa si aa usoo qaadataan ila hawsheedu ma badno rag u dhintayna ma badnayni daruunaa natabickum bayleyna daayaan idin raacna yuriiduuna waxay doonayaan an yubadiluu kalaam allah ilaahay hadalkiisa inay dooriyaan oo kalaamka alle wuxuu ahaa intan heshiiskan gashay kun iyo afartan boqoluun inay galaan khaybar khaybar inay galaan oo dabeedna aanay cid kaleba wehelin qul waxaad tidhaa lan tattabicuunana raaci maysaan kadaalikum sidaasuu qaala allahu rabbi yidhi min qablu horay intii aan khaybar la teginba faseyaquuluuna waxay odhan kuwa madiine joogee munaafiqiinta bal taxsuduunana waana xaasidaysa bal lama xaasidaya kaamu waxay ahaadeen laa yafqahuuna ilaa qaliilan in yar mooye waxba ma fahmayaan munaafiq muxuu fahmi wuxuu abuuran yahay waxaa laga doonayaba muu garane cuncun buu raadinayaa iyo wuxuu helo qul waxaad tidhaahdaa lilmukhallafiina kuwaa la habsaamiyey dib dhacay ee hadhay oo min alacraabi reerbaadiyaha ka mid ah munaafiqiintii reerbaadiyaed waxaad ku tidhaahdaa satudcawna waxaa laydinku yeedhi doonaa ilaa qowmin qolo ulii ba'sin shadiid balaayo daran leh awood adag leh dagaal culus lagala kulmi doono tuqaatiluunahum way idinla dagaalami aw yuslimuun ama way hogaansami doonaan ilaa waa labadaa mid unbaa loo fadhiyaa wax kale ma jireen intay idinla dagaalamtaan ama way idinla dagaalamiyo saasay idinku qabaan ama idinka idinla mid noqonoo way gacantaagiyo way islaami doonaan fa in tudiicuu haddaa alla u hoggaansantaan iyo rasuulkiisa oo jihaadka aqbashaan oo daacadnimo muujisaan oo munaafiqnimada iska daysaan fain tudiicuu waxaasoo dhan bay xambaarsan yuutikum allaahu ilaahay wuxuu idin siin doonaa ajaran xasana abaalmarin wanaagsan oo dee jannada ah wain tatawallow haddaad sii jeedsataan kamaa tawallaytum min qabl sidii horaba nabiga uga baxdeen ile maro badan ay nabiga kaga baxeen yucadibkum cadaaban aliiman cadaab kulul baa ilahay u idin cadaabi doonaa sidaa u sheeg fariintaa gaarsii mukhallafiinta dadkan meeraysanaya ee markaad meel yaroo wax laga dun laga filayana soo dhaqaaqaya ku wareerinaya marka meel adag la tegayana odhanaya maya ee meeraysiga bilaabaya ee dagaalada kala doordooranaya xaqiiqada u sheeg inaan weli la isgaadhin ba u sheeg marka waxaad tidhaahdaa satudcawna ilaa qowmin ulii ba'sin shadiidin tuqaatiluunahum aw yuslimuun dagaalkii baa bilaabmay waktigan waxaa laga sii dhammaanayay jaziirat alcarab iyo xijaaz ayaa maaragtay sii dhodhowaa colaalka kufriguu sii yaraanayay laakiin in yar kadibba falxu maka kadibba waxaa loo gudbay dee nimankii boqortooyooyinkii ayaa loo gudbay uu nebigu ka bilaabay calayhi salaatu wasalaam reer yurub oo markaas soo fadhiyey dee tabuuq dagaalkii tabuuq buu galayba marka qolyahan ulii ba'sin shadiid la yidhi waa kuwii asxaabtu ay weerareen iyagoo kusoo laabmaya shan lix jeer oo quro waaweyn oo dee abtirsada xadaaradooda qadiimahayd iyo dowladnimadooda kuwaa bariga iyo galbeedkabale waa kuwa naskuma cayimin qolo gaara laakiin dagaalkiiba weli la isma gaadhine waxbaha kala doordooraninee soo bareera wey laysa cala alacmaa xaraj indhoole dushiisa dembi ma saara walaa cala alacraji xaraj kii laangaraha ahaa ama naafada ahaa isagana dushiisa dembi ma saara hadduu dagaalkii ka hadhay walaa cala almariidi xaraj kii bukay dushiisana dembi ma saara hadduu dagaalkii ka hadhay intaasoo dhami waa kuwaaso qofka mujaahidka ah ee loo cudur daaray ayay waa mujaahidka loo cudur daaray way kuwaan macduurka ah isaga laftiisiina waa shardi baa loo dhigo alla wuxu uhi waman yudic illaaha warasuulah ilaahay rasuulkiisa cidda u hogaansantaa yudkhilhu jannaatin tajri min taxtiha alanhaar wuxuu gelinayaa jannooyin hoosdaroobayaasha ay qulqulayaan waman yatawalla ka sii jeedsada yucadibhu cadaaban aliiman cadaab kululbu cadaab ka naafadaa laftiisa iyo kuwan loo cudur daarayba marka ay ilaahay rasuulka aqbalsan yihiin kolkaasaa dembigu ka dhacaya markaasay ajrigooda iyo hawaabkooda leeyihiin وآيات آيات في سورة توبة إذا نصحوا لله ورسوله إلهي الرسول كل كي تاجر يالوي هنا ربي الرسول بال تاجين هنا أنا كسف مين قفت مع فك الصعبة أدو إلهي الرسول كسهر تستي ترك مسلمين تا هل كيسو مجرم كويه استوى مجرم فديهم لأن وف قفك فدي كتير وي أما وحلا دجال قرية ترك مسلمين تا أما وحلا دجال قرية عدوه لمورالك إيه وركا وناكسن إيه يديلد إيه وحنوي لقد رضي الله إلهي أكرر للنقضاء عن المؤمنين ضدك المؤمنين تهابوا إلهي كرر للنقضاء إذ يبايعونك مرك النبي محمد ذلك يقوله شينيين تحت الشجرة كيبكي هوستيس فعلم الرب وحوه على ما في قلوبهم قلبياش وضوحة كسغن با إلهي وبيها إيمان قنشاه شوبا فأنزل السكينة عليهم حسيلوني با إلهي وكسود دتيه وأصابهم وحكو أباري فتحا قريبا فريتان دو أو أه كي مركا أي فرتان هشيس كاسل حبيبية لفتيس أما فتحا قريبا فريتان دو كي خيرا يهودا لغاك عن سري يو مغارم كثيرة مال يقنموين بلان يأخذونها أي قادنا يان وكان الله رب يوحو هذا عزيزا بداود بلان أو حكيما xigmad badan oo shay walba halkiisa dhiga waxba la seegin sidaasaa marka ilaahay uu tilmaamay asxaabtu in ay yihiin kuwa laga wada raalli noqday markaasaa dabeeta warkay sheegaan iyo khabarka ka soo aroora muslimiintu ay isku waafaqeen in aan laga tegaynine asaxaabatu kulluhum cuduul waa dad ilaahay wada taskiyey kol hadduu rabbi ka raalli noqdo radia allaahu canhum waraduu canhu ulaaika xisbu allahi alaa ina xisba allahi hum lmuflixuun raalli noqoshaha ilaahay oo addoonku helaana wuxuu ordayana id yubaayicuunaka taxta shajara waa wakti baa ilaahay xusna wakti mar ay xaalad fulow guuli ku dhaweydaa weye markay xaaladdu ugu adag tahay markaasaa nasriga ilaahay iyo qofka cisigiisa iyo horumarkiisaba ugu dhowyay abaqaatu saxaaba markay culamaaulmustalax ka waramayaan dadka had iyo jeer ay soo horreysiiyaan koob iyo tobanka dabaqo ama ilaa labaiyo toban jaranjaray u qaybiyaan asxaabta si u kala fadli badnaayeen ama ay u kala horeeyaan mawaaqiftan adag ragga xaadiray ee ka run sheegay unbaa usii horeeya daytay beder iyo heshiisyadii nebigu kaga soo hijroonayay maka raggii la galay iyo baycadan halumajar saasay u soconaysa shajaradani ka ay ahayd ma quracda ma geed kala waa laysku khilkhilaafay qaarba waxbay ku sheegeen geedka isaga ah haddii la daydayay berigii dambe waala la waayayba alla garan waayo taasina rubamaa xikmad ilaahay bay ahaydoo dee dadka qaarkood baaba maaragtay aada u hadal hayay geedkan qur-aanka lagu sheegay bal horta aynu helno iyo ilays in lagu raadiyo in dadku dhir ay ku dhagaan ama dhagaxaan ay ku dhagaanna lama doonayo dadka waxaa la doonayaa inay ilaahay iyo rasuulkiisa iyo ku dhagaan diinta iyo qur-aanka dadka meel unbaa loo wadaa meel labaad lama ogolaa in qabriyo iyo dhagaxaan iyo qoriyo iyo dhir lagu meelaysa maya waayo waa kii nabigu ka xanaaqay calayhi salaatu wasalaam markii asxaabtu ay dagaalka gelayeen ayaa ay arkeen nimankii mushrikiintaa dhir iyo waxuun seefihii ku yaro wadwado oo kusoo faysanaya hadiyo jeerna haddaa qof iska horjeedaano waxuun uu yeelyeelo dadka qaarkood baa iyaga oo u cadhaysan doona iyana waxaasoo kale inay helaan war gaaladuba waa kuwa waxaa sameeyey inana aan samayno markaasay yidhaahdeen noo samee geedkan ay wax ku soo faystaan oo kale annaguna inaanu yeelano markaasi uu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam ma waxaa odhanaysaan sidii reer banu israa'iil ay yidhaahdeen ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha war ma maantay taasi idinka soo fushay idinkoo asxaabtii oo nebiguna dhex jooga inaad tidhaahdaan gaal baa waxaan sameeyey annaguna aan samayno maya ciid bay leeyihiin annaguna maynu ciid samayno gaalku sidan u idhaahdaa inaguna maynu baadhinkan samayno annagudaasun haddaad wadda uun waad dawakhi doontaa abeesada godkeedii cidhiidhigahabaad da furan ilaa aad ku hoolmayso aad ku sunoobayso taxta shajara facalima maa fii quluubihim faanzala sakiinata calayhim waahaabahum fatxan qariiban waxaasoo dhan waa hambalyo iyo ilaahay khayr uga markhaati kaca ومقالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله رب وحيد يبهاي مغانم كثيرة قنيموين بضان تأخذونها أيدين قاضا ميسان فعجل لكم هذه تن خيبر آكه الشيء بإذين ددتي فعجل لكم وحيدين ددتي هذه تن خيبر كو الله يبهاي نوا كو كهل الدولان كسرائي قيصر إيدين نبوة كسي ورمي عليه الصلاة والسلام waxaa lagu bixin doonaa buuri dahabka iyo danaaniirta iyo xoolaha laga helay boqortooyooyinka bari iyo galbeed inaga xiga jihaadkaa lagu bixin doonaa buuri waxaasoo loo sarifi doonaa ha hayeen weligood haynoo kaydiyeen furayaashunbay sii hayaan waa hadyaday sii hayaan wacadakum allahu maqaanima kaiiratan ta'khuduunaha ilaahay baa u yabo ahay marka adduunyayaan xaggeed loo kicine ama aan iyada lagu habsaamin aan jihaad laga habsaamin way iska iman doontaa dakhliga weyn halkaasaa laga helaya miisaaniyada weyn halka laga ansixinayaa waa halkaa wey ilahay baa saa u bushaaray wakafa aydiya naasi dadka gacmahoodiibuu idinka qabtay cankum idinka oo waxba wa idin yeeli kari waaya walitakuuna aayatan iyo si aayadi idinku noqoto walitakuuna aayatan lilmuminiin iyo dadka muminiintaa si ay cibro iyo cashar ugu noqoto siduu ilaahay wax u kala wado ee u hagaya awliyadiisa wayahdiyakum siraatan mustaqiima ji toosanna ilaahay uu idinku hanuuniyo horaynu soo xusnay in ay dooneen inay weeraraan nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa oo si kale ah nimo dhalinyaroo badanoo sideetanayaha intay surursadeen ay dhahaan weerar jacan ku siino inagubaanu bilowna xabaddu qasab ku dhacdee dabeetana dhab la siiyey oo gacantun lagu dhigay nebigu soo daayay calayhi salaatu wasalaam wakafa aydiya annaasi canku gacmihiinaa laga qabtay taasi waxay ahayd cabro iyo casar bay ahayd wayaatiyakum siraatan mustaqiima wa ukhraa tu kalena ilaahay waa idin siiyey lam taqdiruu calayhaa weli aydan karin qad axaata allaahu bihaa rabbi uu koobay oo u diyaariyey wa kaana allahu calaa kulli shayin qadiira ilaahay baa wax walba kala qaniimooyin baa ilahay u isdaba dhigay qaniimooyin fara badan oo isdabahaya tanaa la helay tu kalaa iman doonta tu kaloo weli aan la karin oo sii diyaarsanina way jirtaadada ilaahay oo culimada qaarkood ay ku fasireen dee fatxu makaaba isna ku xigayba haddii sanadii toddobaad uu nebigu soo cumraystay calayhi salaatu wasalaam sanadii sideedaadna dee fatxu maka oo uu nebigu uhi laa hijrata bacda alfatxi qaxoonti dambe ma jire e waa la rar dhigtay taasaaba kusii xigtay qad xaad allaahu bihaa ilaahay baa kooba waa la sii diyaariyeyba oo iyaduna waa sii salaxanta ilaahay baa wax walba kara marka saasaa ilaahay quluubta addoomaha u dhiirigelinayaa inay ilaahay ku kalsoonaadaana ugu abaabulayo wallahu aclam